bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan efm kusoo dhowaada warka subax qodobadan saakaydii haynana waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey shirkaha caalamiga ah isbeddelka cimilada adduunka xildhibaanad ilhaan cumar oo markii saddexaad ku guulaysaday doorashada kursiga degmada shanaad ee gobolka minnesota ee kongareeska maraykanka ciidamada dowladda oo la wareegay gacankuhaynta deegaanka webxo ee gobolka galgaduud ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo magaalada jabuuti kulan kula qaatay dhiggiisa jamhuuriyadda jabuuti maamulka deegaanka karasbaaley oo deeq ay ku jirto markaneeco u qaybiyey boqolaal qoys oo ka soo barakacay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah dalka wararka dibadda warkeena subax saaka aad ku dhegaysan doonaan waxaa ka mid ah ruushka iyo maraykanka oo shir qarsoodi ah ka yeeshay arrinta waddanka yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeegga tri g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeegga tri g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan waa subax arbacaha taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaalka bisha kooyo tobanaad ee nofembar sannadda laba kun labay labaatan waxaad maqasheen warbadii warkeena ugu waaweynaa markaana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan aynu ku bilaabnay xildhibaanad ilhaan cumar ayaa markii saddexaad ku guulaysatay doorashada kursiga degmada shanaad ee gobolka minnesota ee kongareeska maraykanka kadib markii ay ka adkaatay gisley davis oo ka tirsanaa ama ka tirsan xisbiga jamhuuriga ilhaan cumar oo sanadkii laba kun sideed iyo tobankii noqotay qofkii ugu horreysay ee soomaali amerikaan ah oo loo doorto kongareeska maraykanka ayaa difaacatay kursigeeda hadal kooban oo ay u jeedisay taageerayaasheeda ilhaan cumar kadib guushii ay gaartay ayay ku sheegtay in guusheedu ay tahay ama ay mid u tahay soomaali oo soo hoysatay islamarkaana ay ku faraxsan tahay inay in dib loogu doorto markeedii shanaad kursiga ee degmada minnesota ee gobolka ama dalka maraykanka dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad ka jeediyey shirka caalamiga ah isbeddelka cimilada adduunka sida warkan uu ku dheereynayo waryaheena cabdinaasir cadaale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadda dhinacyo badan taabanaysay waxa uu ka jeediyey dalka masar halkaasi oo uu kaga qaybgelayay shirka cimilada adduunka kaasi oo sanadkan lagu qabanayo magaalada sharmasheekh ee dalka masar halkaasi ay isugu tageen madax badan oo ka socotay dunida kuwaasi waa halkaasi uu kula kulmay madaxweynaha soomaaliya mas-uuliyiin kala duwan shirka ayuu madaxweynaha soomaaliya waxa uu ka jeediyey khudbadda dhinacyo badan taabanaysay oo ku aadaneed inta badan xaaladda cimilada adduunka gaar ahaan sida ay soomaaliya iyo wadamada gobolka ay saameyn ugu yeelan karto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbadiisu ay ahayd mid dhinacyo badan taabanaysay ayaa sidoo kale waxyaabaha uu soo hadal qaaday waxaa ka mid ahay in wadamada gobolka ee geeska afrika ay si gaar ah isaga kaashadaan xal uhelidda cimilada sii xumaanaysa waxaana sidoo kale adduunka waa wadamada dunida ugu baaqay in ay xooga saaraan wax ka qabashada iyo sidoo kale sidii looga hortegi lahay dhibaatooyin ka dhasha dhanka iyo cimilada waxaa madaxweynaha soomaaliya khudbadiisa uu kusoo hadal qaaday sidoo kale in soomaaliya ay ay diyaar u tahay wax waliba oo ku aadan sidii cimilada waa sidii cimilada adduunka loo hagaajin lahaya
mahadsanid cabdinaasir markaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa magaalada jabuuti kulan kula qaatay dhiggiisa jamhuuriyadda jabuuti ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxa uu kulan kula qaaday ee magaalada jabuuti dhigiisa dalkaasi jabuuti cabdiqaadir kaamil maxamed ra-isul wasaare xamsa oo uga mahad celiyey ra-isul wasaare kaamil soo dhoweynta walaaltinimo ayaa xusay sida ay jabuuti mar weliba u karab taagan tahay soomaaliya gaar ahaan dagaalka lagula jiro ee dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidii iyo sidii wax lagu qaban lahaa dadka soomaaliyeed ama dadka shacabka ee ku nool gudaha dalka booqashada ay tahay ama booqashada ay tahay mid xoojinaysa xiriirka amni diblomaasi bulsho iyo dhaqanka ka dhexeeya labada wadan
waxaan rabaa inaan runtii ka mahad celiyo soo dhoweynta runtii aadka u sarraysa iyo marxabaynta iyo ahalnimada qalbiga aad nagu soo dhoweyseen aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin waxaan ka mahad celinaynaa runtii soo dhoweyntaas annaga oo rumaysan in ay noqonayso mid sii xoojisa cilaaqaadka dhinac kasta leh ee nagala dhexeeya shacabka iyo dowladda aan walaalaha nahay ee reer jibuuti hadday noqoto dhinaca amniga hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha haddii ay noqoto dhinaca socialka ee cultureka iyo arrimaha bulshada intaba waxaan rajaynaynaa insha allah in ay kor u qaaddo booqashadani iyadoo sii jirtay markii horeba inay sii xoojiso booqashadani waxay ka askumatay sida uu prime ministerku sheegay walaalkay safarkii ama is-araggii aan isku aragnay tunis markaas oo uu prime ministerkuna ugu marti qaaday inaan nimaadno dalkanagii labaad iyo jabuuti maanta in ilaahayna keenay waa ku farxaysannahay runtii jabuuti waa meeshii lagu abuuray jamhuuriyaddii saddexaad ee soomaaliya laga soo bilaabo carta xilligaas ilaa maalinka maantaana hiil iyo hooba la garab taagnayd si ay dowladdaasi ku hirgeli lahayd ee ay cagaheeda ugu istaagi lahayd waxaad runtii dhinac kasta ayaad ku garab istaagteen hadday noqoto dhinaca amniga hiil walaal baa joogaad ogtihiin dhinaca siyaasadda oo mar walba taageeradeedu ay daba taagan tahay iyo dhinaca kaalmooyinka kale ee faraha badan oo ay ugu dambaysay middaan rabo inaan aad uga mahad celiyo runtii musiibadii ugu dambaysay ee ka dhacday sida aad usoo gurmateen iyo hiil walaalnimadii oo haddana foom kale ku yimid aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waan idinka mahad celinaynaa runtii gurmadkaas oo ilaa hadda shaqaynaya oo dhakhaatiirtii iyo dawadii intaba walaalahood ay la garab joogaan oy la dhex joogaan aad iyo aad baad mar kale ayaan idinka mahad celinaynaa hawshaas iskaashigeenna insha allah wuu xoogaysanayaa midka amniga midka dhaqaalaha iyo midka aad hadda ka hadashay mudane prime minister oo ah arrimaha hadda taagan ee droodska iyo environmentga hadda dhibaatii climate change-ka ee dhibaatada adduunka ka jirta waa ognahay labadii madaxweyneba waxay joogaan sharmasheekh hawsha ay u joogaanna caalamkuna u joogana waa hawshaas waxaan rajaynayaa innaga oo dhulkeennu uu runtii isku mid yahay oo aada isugu eg inaynu ka wada howlgeli doonno sidii aan uga hortegi lahayn in climate chanjikaasi uu saamayn tuu hadda inagu sameeyey ka badan inagu sameeyo iyo sidaan resiliency u abuuri lahayn iyo in laga soo kabto
dhinaca kalena maamulka deegaanka karasbaalley ayaa deeq ay ku jirto marakaneeco u qeybiyey boqolaal qoys ah oo ka soo barakacay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah dalka sida warkaan uu ku dheeraynayo ibraahim ayow
maamulka deegaanka garisbaalley ee gobolka banaadir oo ka duulaya horumarinta iyo ugargaaridda dadka ay abaaruhu iyo colaaduhu saameeyeen ee ka soo barakacay deegaanada gobolka shabeellada hoose iyo gobollada kale ee dalka ayaa maanta gargaar iskugu jira joodaryo barkimo marakaneeco iyo dharba u qaybiyey dadkan oo ku sugan waxyaha kala duwan ee deegaanka garisbaalley goobta agabkan dadka lagu guddoonsiinayay waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka deegaanka garisbaalley guuleed abdi xuseen gudoomiye waaxeedyada iyo gudoomiyaha deegaanka garisbaalley nuur xasan cali mahdi ugu horreyn waxaan dareenkooda wax ka weydiinay oo agabkan ka mahad celiyey qaar ka mid ah dadka gargaarka maanta halkan lagu guddoonsiiyey gobolka banaadir waa mahadsan yahay inana soo dhoweeyey oo jiif xumo aan jiifanayna dhulka aan jiifanayna daran oo gogo ka jiifanayna maamulaha gobolka waa fiican yahay darbeelaa noo keena maacunaa noo keena ilaahay noo raajiyey odawana allah ka qabta waa mahadsantiin maga ala maga rasuulaa tihiin kaamka ala suga waana soo gaari joolrayaalka barshamayaalka kii xumaay dharkan ku jiifanayno unakoo jiifxumana hayso oo dhibaataysan oo barakace oo wax fara nooba jirin aanal geersin aan wax noola keeni waa mahadsan yihiin alxamdu alshukri kheer wadanka macnaha ee waxaana suuracdeey waxaan rabnaay alxamdu alshukri dhaxaanna kusoo dhalay umalan ahay saacaan la jooga saa umalanku ahay waa iska xanuunsanay kasirka bacdi waa fadhiistooyaay gool waa noola keeni joolarayaal barshaman hadda si degdeg e si cunoo in noola keenaan jecna laba caw iyo laba bilin roobaa nugu do'aay mulka gobolka banaadir aad iyo aad baa u mahadsan yahay ugu mahad celinaynaa annagoo joogno kaamka alla sugo oo ku sugannahay aad iyo aadaan u mahad celinayna joolarayaala noo keeneen barkimaa noo keeneen sisinjeera noo keeneen ilaahay inaa ugu daryeela addunya caakara ugu shifaa kuwii dalkooda diintooda anfic allaha ku dhigo waa u ducaynaynaa kheyr badana ugu rajaynaynaa aad iyo aad u mahadsan yahay gobolka banaadir oo qofkuna soo taageeray oo una dhawaataysannahay barakacan nahay oo ilaah awood islaam waxa awoodna waa ugu mahad celinaynaa aad iyo aad ugu mahadsan yahay ugu dambeyn gudoomiyaha deegaanka garisbaalley ee gobolka banaadir nuur xasan ali mahdi oo goobtan ka hadlay ayaa u mahad celiyey maamulka gobolka banaadir oo u soo wakiishay in agabkan la soo gaarsiiyo dadkan abaaruhu iyo oclaaduhu ay ku saameeyeen gobollada dalka sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in baahidooda halkan aysan ku ekeen loona baahan yahay in gargaar kale oo dheeraada dadkan la soo gaarsiiyo waxaan halkan u joognaa deeq muxuu ahay naga soo gaartay maamulka gobolka banaadir ee ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka banaadir duqa muqdisho sheekh yuusuf madaale gargaarkaasoo meel kale aana ka imaan oo deeq dibadda ka timid aansan ahayn naga soo gaaray gobolka banaadir asalkiisana ka yimid isla maamulka gobolka banaadir deeqdaanoo muxuu ahaay laga soo aruurshay labaatanka degmee gobolka banaadir ilaa dukuudmaa loogu talagalay dadka walaalahayna ee danta yarahee tabaalaysan ee ka soo qaxay gobollada soomaaliya colaadaha iyo abaaraha iyo dadkay daashadeen ee masaakiinta sidaad indhiina ku arkaysaan dadkaas ayaa loogu talagalay waxaan uga mahad celinaynaa marka hore duqa muqdisho yabooha uu macnaha u yaboohay dadkan in la gargaaro maamullada degmooyinka oo uu yabooray walaalihiin muxuu ahaaye baahi gacmahagaa looga baxaa intaan dal shisheeye iyo muxuu ahaayey hay-ado caalamiya ka sokow inaan annagii inta wax haysato muxsiniinta dadku ilaahay wax siiyey inay horta ayagu ay wax qabsadaan ay dadka walaalahooda gargaaraan ayuu nagu booriiyey runtii arrintaas ayaa muxuu ahaay loo istaagay maamullada isxilqaamay ee deeqdan soo aruurshay dhammaantood waa u mahad celinaynaa maamullada degmooyinka gobolka banaadir siday isku xilqaameen ayaga iyo shacabkooda inta wax haysata deeqdii la soo aruurshay waxaan u malaynayaa inay tahay deeqdii labaad ee soo gaartay garas baalley oo isku tana aadaan uga mahad celinaynaa sidaan diina ku aragtaan dadkii u baahnaay ayaanan muxuu ahaaye gaarsiinaynaa annagana sidaan muxuu ahaaye wakiil uga nahay maamulka gobolka banaadir in dadka danyartaa uu shalay noogu baaqay guddoomiyaha inaan annagana sidoo kale dadka muxuu ahaaye baahida dhabtaa qabo inaan wixii siino dhinaca kalena ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa la wareegay gacan ku-haynta deegaanka webxo ee gobolka galgaduud deegaanka webxo ee gobolka galgaduud ayaa shalay waxa uu dagaal qaraar ku dhex maray ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya iyo dagaalamayaasha al-shabaab guddoomiyihii hore ee maamulka iyo maalinta gobolka banaadir ibraahim cumar mahadalla ibraahim dheere oo waraysi siiyey warbaahinta qaranka ayaa sheegay in howlgalka deegaanka webxo al-shabaab uu ka soo gaaray jab xoogan islamarkaana deegaanka ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka iyadoo haatan howlgalo miinobaaris ah deegaankaasi ay ka wadaan ciidamada dowladda galabta xilliga casirka ayaa nimanka qawarista ayaa waxaa lala galay dagaal aad u qaraar dagaalkaas oo hogaaminayaan xildhibaano iyo saraakiil soomaaliyeed runtii waxaa laga gaaray guulo aad iyo aad u weyn dhul gaaraya ilaa iyo lix iyo toban kilomitr ayaa laga qabsaday caawana ciidamada waxay ku hareeraysan yihiin degmada wadxo runtii waad ogtahay nimankaasi waa niman aad iyo aad macnaha uu dhaqan xun dadka dhibaateeya waxay isku dayaan xataa haddii ay jabaan inay sii meynayaan meel kasta oo laga soo galayay magaalada ciidamadii dowladda ee danab ayaa ku mashquulsan inay ka saaraan midnimada oo cadowga maleegay laakiin nimankii dib baa ku dhacay weyn iyo dagaal aada u qaraar baa dhacay sagaal saac iyo bar iyo hadda oo aan kula hadlayo waad ogtahay waktiga u dhexeeya waa muddo ilaa iyo saddex saac ka badan marka hore ciidamadeenu anaga waxay joogeen meel yidhaahdo meel yidhaahdo safiir oo u dhexeeya maxaas iyo ceelgorof safiir ayay dagaalkii ayay la galeen kawaariska way kasoo qabsadeen waxay haddana ka qabteen ceelgorof oo ayana deegaan ah way soo racdeeyeen cadowgii haddana waxay ka saareen wabxo marka waa fahmi kartaa masaafo intaas la eg oo nimankii nabadjidka ay joogeen inaana deeldeel aana lagu imaanayn xoog iyo xaniyo maarata lagu yimid marka alxamdulilah guushu ilaahay bay ilaahayna abuuray dadkiisa ayuu siiyey kuwooda xaqudiranka ah marka xaq iyo baadil ismeel ma galaan nimankaana waa niman baadil ah waa niman dalka kusoo duulinaya diinta waa niman dhiiggeenna baneersan waa niman shacabka soomaaliyeed maalinba toban toban boqol boqol ulaya halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadi hadalsan ee magaalada muqdisho markaan waxaan eegeynaa akhbaaraadka dibadda dalalka ruushka iyo maraykanka ayaa shir qarsoodi ah ka yeeshay arrinta ukrain nadalyaha amniga qaranka ee maraykanka jek sullivan ayaa xaqiijiyey in wadhadalada washington iyo moscow ay weli furan yihiin hadalkan ayaa kusoo aadayaa xili aqalka cad ee maraykanka uu diiday inuu beeniyo wararka sheegaya in master sullivan uu hogaaminayay wadahadallo uu ruushka la yeelanayay si looga hortago xiisada nukliyeerka ee ukrain isagoo ka hadlayay new york ee master sullivan wuxuu sheegay in danta maraykanka ku jirto in la sii wado xiriirka kriminaalka balse waxa uu ku adkaystay in saraakiishu ay ka taxadireen cidda aanu la macaamilayno wargeyska well street journal ayaa sheegay in master sullivan uu dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay wadahadallo qarsoodi ah la yeeshay dhigiisa ruushka xogayaha golaha ammaanka ee nicolal brosevit iyo kaaliyaha sare ee siyaasadda arrimaha dibadda ee kriminaalka ayuu suven sidoo kale u hadlay gudaana dhegeystayaal wareeginta warkii subaxnimo oo saad kala socdeen raadiya dalsani muqdisho
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel